kulankan wasaaqaban qaabay guddiga xuquuqul aadanaha ee somalilan yalan qobdi daneeyaalka xuquuqul insaanka kulankii weliba duusa dareere lanku dooda doonay xeerka naafada somalilan iyo caqabadaha ka jara sida lanku saaro koraa xubno kumid ee guddiga hay-adaha iyo wasaaradaha ku dareerana oo kulanka ku hadaliya weliba iyo sharaxaad ku biyana muhiimadda in la taab xeerka naafada in la hirgeliya islamarkaana qiimeyn laga sameeya xeerka xuquuqul insaanka ka jara somalilan iyo sida lan horumariyo koraa
maanta waxaan iskugu nimid sidaa uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan inaynu iska kaashanno kulan saddex biloodla ah oo ay soo qabanqaabiso komishinka xuquuqsaanka qaranka iyo c d f ka wada shaqeeyaan sidayn la soconno dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee somalilan ku nool waxay la kulmaan caqabado fara badan caqabadaha waxaa inta badan xalinaya xeerka muxua disability billka xeerka waxay noo sharxi doonay maxamed axmed ciise oo ah facilitatorka muxuu ahaayey programka maanta isugu nimid iyo kulankeena laakiin haddii xeerkaa la ansixiyo sian la soconno xeerkaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo waxa wada diyaariyey dalada naafada ee s n d f waxaa loo gudbiyey golaha wasiirada golaha wasiiradu waxay ka bixiyeen faalo ama comment waxaa loo gudbiyey qarigaanka guuda qaranka annagu ka dalada naaf ahaan waxaan isku daynay oon inta badan ka shaqaynaa ba dadka baahiyaha gaarkaa qaba bulshada kale in la xuquuq noqdaan horta waxaynu baaq mid dheer iyo mid gaaban iyo mid hoose iyo mid koraba ugu diraynaa in xeerkaas la dedejiyo si loo daboolo baahida dadkaa muxuu ahaa aynu ka hadlayno runtii sidaa uu sakariya sheegayay dee caqabado badan ayaa ku hareereysan muxuaha bulshada ama dadkaa muxuaha baahiyaha gaarkaa leh wixii horta loo kaca ee loo guntado ee laga hali waayo insha allah way qabsoomayaan annagu ka wasaarada xeerkii waan soo cudinay golaha wasiirada uu maray waa halgariiqaal kubika sheegayay iyo doodiisiina dhammaatay kolley baahiyo jirayoo dalka ka jiray aawadeed ayuubu u dhaafi waayay halkaa laakiin iminka maadaama de madax cusube timi insha allah inay brioritiyo koobaad siiyaan oo sanadka aakhirkiisa aynu halkaa ku baandhig ugu qabanno dee markaa niyaddu waa inaan xumaanin horta niyaddu mar walba ay sarayso qadarka in lagu qanco xafiiska gariiqaan guudna waa batinarka koobaad ee ururka naafada somalilan maxamed baaruud cali guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha ee somalilan oo meelasay kelmad kajeediya sheegay intay sharcigan usu ilaaliyi doona xuquuqda dadka naafada islamarkaana iyo ka shaqeeyahayaan sidii lan hirgeli lahaaye haddii aynu ka hadlayno oo aynu shuruucdii aynu dabaxsanay sharcigii lagu dhaqi lahaa ee xuquuqdooda lagu dooni lahaa in maanta uu horyaallo golaha wasiirada waxaanaynu ku wada dadaali doonaa gedigeen in la geeyo golaha baarlamaanka in guurteeda la geeyo oo halkan kaa waynu la wada gelaynaa sidaa ku sidaasaan idinku bishaareyn asalaamu calaykum